kulan uu soo qabanqaabiyey xafiiska horumarinta magaalooyinka dowlada deegaanka soomaalida oo ay ka qaybgalayaan bulshada qeybaheeda kala duwan iyo sidoo kale xukuumadda ugu sareysa deegaanka soomaalida oo uu hogaaminayo mustafe maxamed cumar madaxweynaha dowlada deegaanka soomaalida cabdiqaadir raciid daahire wasiirka horumarinta magaalooyinka dowlada deegaanka soomaalida ayaa sheegaya kulankan inuu yahay sidii wax lagu sixi lahaa islamarkaana waxyaabihii qaldamay dib u eegis loogu sameyn lahaa kulankan ahmiyadiisa iyo waxyaabaha kulankan u daaranaan doono ayuu ka warbixinaya wasiir cabdiraxmaan ciid daahir marka inagoo taamaanka ku hayna inaynu ka tashanno maxaynu saxnaa dhinaceenna maxaa khalad jira dhinaca kale maxaa khalad jira saddexdeennan u muhiimsan ee shaqadan ayna khusayso wixii ay tahay inaynu saxnayn la saxo weeyaan mashaariicda dhismaha saddex qaybood baa laga eegaa marka la eegayo qaab socodkooda wakhtiga loogu talagalay inuu ku dhammaado mashruucii miisaaniyaddii loo qabtay inuu ku dhammaado iyo heerkii darajo standardga tayadii la rabay inuu ku dhammaado saddexdaa markaad eegto mashruuc saddexdaaba intuu mideeyo ku dhammaadaa deegaankii inaynu jiro uma malaynay wakhtigii la rabay ku dhammaado miisaaniyaddii lagu bilaabay hadday toban milyan ahayd ku dhammaada tayadii la rabay inuu ku dhammaada mid waxa laga yaaba waqtigiisi ku dhammaada inuu jiro mid miisaaniyadiisi ku dhammaada laakiin mid saddexdaba isku keenaya oo saddexdaaba laga helayo aad iyo aad buu yari mustafe maxamed cumar madaxweynaha deegaanka soomaalida ayaa kulankan ka hadlay isagoo xusay inay muhiim tahay in dadka qandaraaska la siinaya ay hubiyaan tayada shayga ay qaadanayaan islamarkaana loo baahan yahay wax taya leh in deegaanka lagu soo kordhiyo lacagta faraha badan ee si habqalka usoo gelaysa si aan nidaam iyo xogta lahayna qof walba access ugu helayo ayaa ka mid kow meelaha qaarkood dadkii xoolodhaqatada qaar bay walaajto iyo sidaami iyo ufrac walaajto iyo koofuriyo hadda inay xoola ufracaan maraykan kulankan ayaa ah kii koowaad oo uu soo agaasimo xafiiska horumarinta magaalooyinka kaasoo ka qabsooma magaalada jigjiga siyaad bashuuc sani siyaad hersare cadistar f m magaalada jigjiga